إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax saakay ka dhacay magaalada baydhabo mida ka mid ah xildhibaanada ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay boobayso suuqa xaafadda sinai ee magaalada muqdisho waxaa isa soo taraya qayladhaanta darawallada kaxeeya gaadiidka ah ay ka muujinayaan waddooyinka biyuhu jareen ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyay musuq maasuq iyadoo laga hadlayo xilka qaadistiisa shacabka ku nool magaalada baydhabo ayaa ka cabanaya shaqo la-aan baahsan oo ka jirta gudaha magaaladaas taas oo uu sabab u yahay maamulka la baxay koonfur galbeed horumar ballaaran ayaa ka jira degmada kurtunwarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaas oo dhowaano booqasho ku tegay wariye ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warka dibaddane waxaad ku dhegaysan doontaan yukrain ayaa ruushka ugu baaqday wadaxaajood cusub oo ay ka yeeshaan colaadda u dhaxaysa dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsanne goordhow ayaynu soo gudbin doonnaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shan iyo labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan labaatanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax saakay ka dhacay magaalada baydhabo waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar qarax ah oo saakay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaas oo lala egtay ciidamo etoobiyaan ah oo ilaalinaya garoonka magaalada baydhabo waxaana inta la xaqiijiyey weerarkaana qarax ah ku dhintay saddex askari oo etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale mida ka mid ah xildhibaanada ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay boobayso suuqa xaafadda sinai ee magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cali adan xasan xildhibaan yaasiin faray oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay dhulboob ka wada xaafadda sinai ee degmada wardhigley ee magaalada muqdisho xildhibaanka ayaa waxa uu ku hanjabay inay la dagaalami doonaan xubno ka tirsan dowladda federaalka ee uu ku eedeeyey inay boob ka wadaan suuqa xaafadda sinai oo ku yaala degmada wardhigley xubnahaas ayuu ku eedeeyey inay boob ayaan guryo ay dad leeyihiin oo ku yaala xaafadda sinai hadda haddii dowladdu ay go'aansato ay annagaa joogna siinay annagaana ciidan u ah annagaana shacab u ah waxaa leesbaranaa markay dhabtu timaado laakiin haddii laga shaqeeyo isma hurayno waanu wala dilaa waana nagala qabanaa maahana nagala xallimayo laakiin nimaa iyo diyaarad la yimiday oo sawir ka qaaday oo nashqo saartay oo warqad loo jaray ah ciidan iyo lagu soo daraa siinay loo fulinaa qof laga yeelayaah ma jirto waxaa noo yaalla waxaa waayo in maanta wixii ka dambeeyo suuqa siinaay inaan haddee la keedmayo qodbasiro iyo luuq iyo in laga soo baxo ciddii xal ku rabtana bannaanka ha timaado ciddii xoog ku rabtana bannaanka ha timaado xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa ku cambaxday boobka guryaha ku yaala magaalada muqdisho waxaana ku soo beeray xildhibaan hanjabaad u diray dowladda federaalka isagoo dhanka kale sheegay in ay la dagaalami doonaan haddii ay soo damcayso dhulkooda oo ku yaalla xaafadda sinai waxaa isa soo taraya qayladhaanta darawallada kaxeeya gaadiidka ka muujinayaan waddooyinka ay biyuhu jareen ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraysa cabashada xooggan ee ay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ka muujinayaan waddooyinka isku bedelay biyo fariisidka ee halbowlaha u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka mid ka mid ah waddooyinkaasi waa kuwa ka yimaada xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka taas oo isku badashay bahlo iyo biyo fariisad darawallada kaxaysa mootooyinka ee isticmaala waddadaas ayaa waxa ay tilmaameen in laga qaado lacago canshuur ah saasoo ay tahayna ay dhibaato ba'an ku qabaan arrintan ay ka cabanayaan haddaba waa kuwaan iyaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho wallaahi saan ee tahay saadankeediwaa canshuur laskuma cafiyo dheeli maalintaa hal dooraa laami ku saaranaywallahi dhibkaa ku qabnaa saan e lacagta waa layska daldaloyaana meeshaan maayane cid wax qabanaysa ma laha
waa ujeeda dhibkaa la kulmaata wax laga sheekeyna hataa maan moo adoo ujeedad oo taagan aan ku dhacay dadkaa iga bixinaysana waa ujeeda ya halkaan waa waxawaaye ceelgaanta waay animay waddadan waa ku rafaadnimibaanta canshuurna waa nolka qaadaa afar labaatan daqiiqadaas aan dhex marnaa mibaanta oo bilaacadda madaxtooyada waa tanaa lagu dhaa madaxtooyada horteeda dhiiqo hortaab waddadan niyo waxaa laga qabto waxaa laga qabto canshuur waa qaadataane waxaa laga qabto wargud iyo dhiiqo mootooyinkii baabuurtana waa naga jajabeen canshuurna canshuurna waa la qaadinaa lacagtaan daba qiimaha ku dhisanayo waa yaabanayaan waaga shiki soomaaliya iyo noqon labaatan milyan oo sideed qofood madaxa ka haysato iyo noqon xabashadan ayaa ku dabafeelaysa xabashooyin ay horay u jeediyeen gaadiidleyda qeybaheeda kala duwan ee ka shaqaysata magaalada muqdisho iyagoona marar badan warbaahinta u sheegay in ay la kulmaan dhac iyo boob kaga imaanaya ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay usii dheer tahay canshuuraha xaddaafka ah ee aan wax faa'iido ah loogu sameynin ee ay ka qaado dowladda federaalka gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeeyay musuq maasuq faahfaahin ku aadan umuurahan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi maxamed cabdirisaaq oo ah gudoomiyaha degmada gaalkacyo ugu magacaaban maamulka la baxay puntland qaybta ay magaalada ka maamulaan ayaa wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin musuq maasuq iyo inuu bulshada iska horkeenay ninkan ayaa waxaa kolkii hore soo doortay golo deegaan kuwaasoo haatan la sheegay inay ku howlan yihiin mooshin xilka looga qaadayo kulan la filayo inuu beri ka qabsoomo magaaladaas ayaa lagu wadaa in xildhibaanadu ay mooshinkan kusoo gudbiyaan guddoomiyahan ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa amaro looga hortegayo qabsoomidda shir uu sheegay inaannu soo marin hanaanka maamulka degmada arrintaasoo ay dadka ku nool gaalkacyo sheegeen inay tahay hagardaamooyinka uu maamulkani ku xagaldaacinayo wax ka qabashada iyo horumarka magaalada si kastaba maamulka ka jira gaalkacyo ayaa lagu eedeynayaa inuu cagajuglayn iyo handadaad ku hayo shacabka waxaana dhowr mar ay askarta maamulkaasi ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dadka ku nool halkaasi kadib markii mudaaharaad iyo isku soo baxyo ay uga soo horjeedaan waxqabad la'aanta iyo nadaafadarada ka jirta ka dhigeen magaaladaasi
shacabka ku nool magaalada baydhabo ayaa ka cabanaya shaqo la-aan baahsan oo ka jirta gudaha magaaladaas taas oo u sabab yahay maamulka la baxay koonfur galbeed faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka jirto shaqola-aan baahsan oo ay dareemayaan qeybaha kala duwan ee bulshada shaqola-aanta ayaa lagu eedeeyey maamulka magaalada ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed inuu ugu wacan yahay eedaha loo jeediyey waxaa ka mid ah in mas-uuliyiinta maamulkaasi lacagaha baadda ah ay ka qaadaan shacabka ay ku isticmaalaan waddamo shisheeye taasoo magaalada u horseeday shaqola-aanta ka taagan maadaama uu dhaqaalihii laga gurayo
gudbi maysii sheegay shaqalaantu una nahayte mas-uuliintega kusod mas-uuliinteg mahatidiisin wala kugadaasan bahadanin dher dhibaadanin dher shaqalaandanin dher mayusmaysaniningafirsa korkin dhiig milaha ya dhiiglaandu isingadegyega singaydo shaqadu in adeeraw leeliskasiyaayo unun derbiyaanku gosaana maynayka gobateen kuwaala kubaal motoorlanka waala agaasi milanka waala walba galantisaa galaan annig wadankii dhisa diyaarmanga meel kala dhisade faanteed walaasaataw masheena gumaysiga wadanka gumaysadaw talyaaniya nooka tabi maskandannan gumaysiga ka abuuran anni baydhaw sabto dherka dhisato karaysato diyaarmangiidaag wadamo kala dhisadahayd wadankaasa dhisadahayd ashuura ka biyaas dhismeel shaqaalada dhisaas geeka joornaati ka hooysadahayd bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa marar badan sidaansi la mid ah warbaahinta ka hadlay iyagoona ka cabanaya shaqola-aanta iyo sicir bararka soo wajahay dhowaan ay ahayd markii wadayaasha mootobajaajta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo ay sheegeen in ay la dhiban yihiin shaqola-aanta ka jirta magaalada iyagoona eedeymo u jeediyeen saraakiisha maamulka la baxay koonfur galbeed horumar ballaaran ayaa ka jira degmada kurtunwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose halkaas oo dhowaano booqasho ku tegay wariye ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan mubaarag cumar oo halkaasi booqasho ku tegay ayaa warbixintan ka diyaariyey
في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع dhowaan waxaan xilli saddex saac subaxnimo ah ka dhaqaaqay xarunta warbaahinta islaamiga alfurqaan magaalada kunyibuur ee gobolka shabeellaha hoose safarkii waxa uu daaraa inaan wax ka ogaado xaaladda nololeed ee ka jirta degmada kuntuaari oo ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose degmada kuntuaari waxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya u jirtaa boqol afartan kilomitir taas oo caasimada kaga beegan dhinaca galbeed waxaana degmo ahaan loo aqoonsaday kun sagaal boqol toddobaatan afartii oo xilligaasi dalka ka jirtay dowladdii maxamed siyaad barre magaalada ayaa waxay inta badan ku tiirsan tahay tacabka beeraha weli waysan ka marnayn dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan
والعزم كان شراع تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع إنجازها إشعاع
degmadan waxaa hoos yimaada in ka badan afartan tuulo kuwaasoo dadka degan si maalinlaha ugu adeegta degmada degmada kuntuari waxa ay soohdimoole leedahay degmooyin kale ah degmada qoryooley degmada marka oo ka wada tirsan dhammaantooda gobolka shabeellaha hoose intaan ku wajahnaa degmada kuntuari waxa indhihigu qabanayeen dhulbeereed ballaaran oo ay ku joogeen dalagyo kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale waxaan socdaba waxaan tegay degmada kuntuari ugu horreyn markaan magaalada gudaha u galay waxa ay indhahaygu qabanayaan dhismayaal casri ah oo muddooyinka u dambeeyey magaalada laga hirgeliyey dhismayaashan ayaa isugu jira dukaaman iyo baqaaro waaweyn oo dhowaan la dhisay inta aan ku dhex socday gudaha magaalada waxaa si gaar ah ay soo jiitay dhismaha masjidka weyn ee jaamiculkabiir kaas oo dhowaan magaalada laga dhisay durbadib waxaa mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqaan la dhex qaaday dadka degan magaalada anigoo mid mid u booqanayay suuqyada ku yaalla magaalada xilliga aan suuqa tegaya ayaa waxaan la kowsaday maalin sabti ah oo inta badan suuqa magaalada la isugu yimaado suuqan ayaa maalinka sabtida waxaa isugu yimaada dadyo kala duwan kuwaasoo intooda badan ka yimaada degmooyin kale uu ka kooban yahay gobolka shabeellaha hoose ugu horreyn waxaan tegay suuq lagu iibiyo xoolaha nool sida ariga idaha iyo lo'da mid ka mid a dalaalayda suuq ayaan ka waraystay xaaladda suuqa iyo qiimaha la kalsiista xoolaha
bismillahi raxmaan raxiim anigoo mawlid ibraahim barrow lay dhaho ee suuqa xoolaha aan ilaah waa kuna dalaal aan ka ahay bal ka waran suuqa xoolaha degmada kuntuwaari war inaga sii maasha allah xoolaha degma suuqa kuntuwaari ee degmada maasha allah xoolaha ganacsiga xaggiisa xagga qudaarta xagga ilaah waa kuureeya dhan walba ay noqoto caadi waa u kala socotaa waa gartay dadka ganacsanaya xaggee ka yimaadaan dadka ganacsanaya degmooyinka ilaa buuro ilaa ilaa qoryooley ilaa ilaa xamar afgooye maxaad iluu sheegi kartaa marxaladii kala duwanaa ee uu suuqan soo maray marxaladii kala duwanaay iyo hadda hadda aad iyo aad loo fiiriyo maasha allah hadda aad aad suuqa u dhisan yahay maasha allah nagu
أثر بهم أثران يعليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا sidoo kale waxaan tegay suuq lagu iibiyo badarka ama dalagga dalka sida galeyda sisinta digirta iyo looska halkaasna waxaa ku sugnaa dadyow kala duwan oo ka kala yimaada tuulooyinka u dhow magaalada xasan cabdi xasan waa dalaalayda iibisa dalagyada ka soo go'a dalkeenna waxaan ka waraystay galeyda qiimaha la gadiyo halkay u iibgeeyaan marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan adoo magaca ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa xasan cabdi xasan nin dalaala baan ahay waxaan joogaa dee suuqan oo geleyda badarka sisanta geleyda ayaan dalaal ka nahay maasha allah ganacsato baa noo imaataa waa gadnaa marba qiimaheeda sii waaye mar waa hogaa qiimo korar waaye mar qiimaheeda waa iska hooseeyaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin saasaan wax ku gadnaa galeyda loorkii maqaal siistaa kiilaadaan wax ku gadnaa kiilaadkii marna waa waxay ahayd toban kun marna waxay ahayd sagaal kun hadda maantadan aan joogno waxaa la gadaa siddeed kun geleyda cad geleydaan oo bakaartaana marna toddoba kun marna lix kun iyo shan boqol النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا
suuqa badarka kadib waxaan u ruqaansaday dhanka iyo kawaanka hilibka kawaankan xilliga aan tegayay waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah kawaanleyda hilibka ku gada halkan waxaan wax ka weydiinay qiimaha hilibka ay gadanayo inta naf ay maalinkii kawaanka saaraan
bismillaahi raxmaan raxiim kawaanlaydii kurtuwaarey waaye magaagay usmaan iyo mansheega liidhahee hilibka gooriyaana kiilidii may gadaane boqol soddon iyo lix kunga gadaana ruwa iyo may gadaane ruwa imay gadaane soddon iyo afar kun shilin nuskiilaha lixdan iyo siyeed kunga gadaana alxamdulilah iyo halkan sidaas kabiilidaana waleeyada madi sheeka shaqaysadoon alxamdulilah qashqashaad ma qabna shoobar ma qabna nabadgeli taam ee qabna
العليا واحذر من التزويد إن شئت أن تحيا markana dadka xirfadlayaasha ee ku shaqaysta farsamada gacanta een ku booqday goobahooda ay ku shaqaystaan xirfadleydan aan booqday ayaa isugu jirta kabatoolayaasha iyo fuundiyada dhisa guryaha dhammaantoodan waxaan ka waraysay xirfadoodii caqabadaha ay kala kulmaan iminka waxaa la kulannay dadka fundiyaasha islamarkaana dhisa guryaha ee degmada guntuwaarey soo dhowo marka hore adoo magacaa ku bilaabaya deerow abuukar simbaw deerow halkee joognaa degmada kutuwaaree roogna ka gaar ahaan halkee joogna hadeertaan xagga hadda waxaa roogna melunku shaqeeyo shaqadayno hoogn shaqadayno haye bal ka waran maxaad gacmaha kula jirtaa shaqo aa gacanta kala jira dhis eh waa gartay dhista maxay tahay dhis waa waaye guri waaye baqaar waaye aa shaqaysoon hadda waa gartay si guud xirfadan garmad bilowda xirfadda oo dhismaha xirfadan waxaa ka shaqeeyo tumani shan sano garkaan miin soo bane nin dhalinyar ayaa tahay dadka kula midka ay maanta dhalinyarada soomaaliyeed bada ay kula elayaan ayagoo ku andacoonaya in wadankii ay shaqo ka waayeen hadalkooda maxaad ku beeninaysaa dadka iyaga beena sheegan ani wuluga shaq ma wayne kasoy tahay sabeha shaqaysida waag jiifada alxamdulilah nabada gaw ani dhib ma gaw wallaahi dadkii tahriibkan booyan walaalayaalow rooga warkooy rooga tahriib iska dhaafa war wadankiin tashada war wadankiin gacanta ka qabsada war miyaa muroogtaanga walaalayaalow soo dhowow adoo magacaa ku bilaabay ibdiyowmaday mukuyali areana halkee joognaa degmada kurtuwaaree roogna gaar ahaan xaafadda horseed mayba shaqadayaana farsamadan birta farsamada gacanta lankasaw
waa gartay farsamada gacanta gormad bilowda waa muddo oona tow ada lix san ee ka shaqeeyahay waa gartay shaqadu maxay tahay marka farsamada farsamadan may waa yeembiyaa tume masaaroo tume bilaabiyaa tume ad farsamadii gacanta tiinku muhiim haytii harbahay qiimadii shandoolaragaday geega noololanku noolo horta noololoo alxamdulilah ilaahay ii barakahayaa
maxaad kala kulantay caqabad ah wallaahina hadda humaan maka aragne noololay rasmoay awlaadaya kabiiladahay aradaya kabiiladahay geega noololan haddanku noola nankii beledkunka taajirsan ama koo biil badanya midlihii
أثر بهم أثران يعليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا inta aan ku dhex socday magaalada kuntuwaari waxaan tegay madaraso lagu magacaabay zaynul caabidiin oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada madarasadan waa ay ka duwan tahay madaarista kale ee ku yaala magaalada waxayna gaar u tahay islamarkaana loo furay ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen madarasada dhismaheeda waxaa iska kaashaday maamulka degmadii dad muxsiniina oo ka mid ah ganacsatada degmadan maxamed askar jaamac wax uu ka mid yahay ganacsatada magaalada misne waxuu xubin ka yahay dadka dhisay madarasada zaynulcaabidiin oo loogu talagalay carruurta agoonta ah waxaan ka waraysay dhismaha madarasada iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay madarasada maxamed ayaa baaq dheer u jeediyey dadka ganacsatada ah ku nool wilaayaadka isagoon ugu baaqay inay ka barqabaan ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen soo dhowow marka hore adaa magaca ku bilaabay dhowahay magacayga waxaa weeye maxamed askar jaamac waxaan ka mid ahay ganacsada degmada kuntuwaari iyo odayaashaan ka mid ahay haddaad tihiin ganacsatada degmada guntuwaari istixqaan aad samayseen waxaad dhisteen madarasa loogu talagalay dadka agoonta ah bal ka waran madarasadan maxay ahayd madrasadan waxaa la dhahaa magaceeda sino cabidiin waa garan kartaa ninka loogu macdaray nin agoon aad iyo aad u qoodiy u ahaa degmada kuntuwaari markay fiirisay dadka danyarta ee agoonta degan waxaa la yidhi dadkaan ilaah baa naga weydiinaya saasay dadka ganacsatada degmada kuntuwaarey iyo odayaashii muxsiniinta qaar ka mid oo beeraleyda ka mid ah ay isku garabsadeen waxaa lagu dhisay booskii oo dad walaaloo deegaanka ay bixiyeen leeyahay heer xasan ibraahim ayaa booska waqfay afraad kaloo ka mid a ganacsatada iyo beeraleyda degmada kuntuwaarina waxay dhiseen dhismihii kabacdi haddii guriga haddii la helay macalin baa la raadiyey macalinkiina waxaa kafaalo qaaday afraad ka mid ah ganacsatada degmada kuntuwaarey waxaa kaloo aan hadda ku baaqayaa degmooyinka walaayooyinka ka taliyso dhammaantood in laga hirgeliyo agoonta hoos loo fiiriyo qaab ay ku daydaan dugsigan saynu caabudiin ee ka furan degmada kuntuwaar walaayada degmada kuntuwaar ee ka furan sidoo kale waxaa mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda agoonta ay dhigtaa dugsigan kuwaasoo markan u tegay wejiyadoo laga dheehinay farxad iyo reerayn waxayna ka warbixiyeen waxa lagu baro madarasada zaynul caabidiin maryam sheekh maxamed baclam maryama halkee joognaa madarasatu zaynul caabidiin ka waran madarasada zaynul caabidiin maxaa lagu bartaa qur'aan tawjiid madarasada yaa idin furay guddiga ganacsatada dadka awoomin adoo agoomaa tahay haa wax lacag ma laga qaadaa maya waxbarashada meel sare ayay gaarsan tahay maxaa rajaynaysaa mustaqbalka inaa wax bartaa rajaynaa iyo macalinkan iyo dadka wax na soo barin ilaah uu barakee مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا ugu dambeyntii fagaaro ku yaala degmada kontuwaari ayaa waxaa la soo dhabay muqaadaraad kala duwan iyo mootan wacla balgaalaydi ah taas oo lagu soo qabtay maandooriyo tiro badan muqaadaraadkan ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka xisbada ee degmada kontuwaari ee u taagan reebidda munkarka iyo faridda macruufka fagaaraha lagu gubayey muqaadaraadkan iyo waxyaabaha dhacay ayaa waxaa soo xaadiray culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa fagaaraha ka jeediyey kelimadda daarna iyo dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan ikhwaani fillah waad u jeeddaan halkan waxa yaallo waa wax loogu talagalay qofka muslimka caqligiisa in lagu dooriyo allahaan ka baqni subxaanahu wa tacaala walaalayaal wallaahi darogadatan nafteen uma fiicna reerkeen uma fiicna maalkeen uma fiicna sidoo kale suldaan nuur oo xaaji isaaq suldaanka mirifle ayaa isna markiis lagu soo dhoweeyey mikrofonka suldaanka ayaa bulshada ugu baaqay inay iska dhaafaan maandooriyaha isagoon si gaar howlda daarmay waalidiinta
goobjoog oo markhaati wali ku ena geeka insha allahu tacaala yooma sabti ee degmada kurtuwaarey daraagis fara badan oo nooc walba leh xashiish leh jaad leh sakareed noocyo badan leh shaambooyin iyo nanac iyo bacyaal iyo balbadanoo taariikh ahaan ama dhiid ahaan dhiyang leh sharbooyin leh caano leh intaas yo goobjoog ena geeka degmada kurtuwaarey laka gubow lankasta dhallinyara inti roogo naftiis wal in sheego saaxiiba kayidhati naft nafta wal in sheeg
هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء
degmada kuntuwaari ee gobolka shabeellaha hoose aan ka mid ah degmooyinka ugu horumarsan gobolkan waxayna ka mid tahay tobannaan degmo ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxay ka mid tahay degmooyinka nasiib ku yeeshay in dadkeedu ay ku noolaadaan nicaawga shareecada islaamka
بالعلم أبحرنا والعزم كان شرار تحفيظ شعبتنا
ugu dambeyntina yukrain ayaa ruushka ugu baaqday wadaxaajood cusub oo ay ka yeeshaan colaadda u dhexaysa madaxweynaha yukrain valadimir zelenski ayaa sabtidii shalay ku dhawaaqay in kiyef ay u soo jeedisay moskow wareegga saddexaad wadahadallada nabadda ah kadib markii wadaxaajoodyadii u dhexeeyey labada dhinac ay istaageen horaantii bishii juun ee lasoo dhaafay madaxweynaha yukrain ayaa sidoo kale ku celiyey inuu diyaar u yahay inuu si kafool kafool ah ula kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin isagoo tilmaamay in kulan dhex maray isaga iyo putin lama huraan u yahay xaqiijinta nabada dhab ah oo waarta waa sida uu hadalka u dhigay inkastoo uusan ruushka ka jawaabin baaqan cusub ee ka soo yaray madaxweynaha yukrain valadimir zelenski haddana wuxuu ku soo aadayaa xilli ruushka uu ku hanjabay inuu xoojin doono weeraradiisa ka dhanka ah yukrain hadalkaas oo jawaab u ahaa cunaqabateenno cusub oo ay dowladaha reer yurub ku soo rageen moscow warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu